بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسيغاني لبا بقل iyo shan iyo laba boqol iyo shan iyo tobnaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa darsigii labaad ee xajat lwadaac safxada saddex boqol iyo sagaashan waxaan soo gaadhnay markii rasuulku sala allahu calayhi wasalama carafa maalintii carafa la joogay ee bishu ay sagaalka ahayd qoraxdu markii ay iilatay hashiisii loo kooreeyey ee uu khudbeeyey marka khudbadii baan aqrinaynaa wa alqaa wuxuu rasuulku aqriyay haadihi alkhudbata khudbadan aljaamicata ee wax badan oo tacaaliimta diinta islaamka ah kulansatay wuxuu ihi ayuha nnaasu dadow ismacuu maqla qowli hadalkayga dhagaysta maxaa jira fa innii anigu laa adri ma ogi lacallii anigu laa alqaakum inaanan idinla kulmi doonin bacda caami haadaa sanadkaygan kadib sanadkaygan kan ah kadib bi haada almowqifi meeshan inaanan idinkula kulmaynin abadan weligay oo dambe arrintaa ma ogi waa kan marka nuxurkii oo khudbada nabiga sala allahu caleyhi wasalam ee laga kari la-yahay ilaa hadeer muslimiinta inay qaataan wuxuu ihi rasuulkii inna dhab ahaantii dimaa'akum dhiigagiinna wa amwaalakum iyo xoolihiinna riwaayad kalena wa acraadakum iyo sharaftiinna ku jirta ee saddexdaas xaraamun calaykum xaraam bay idinka yihiin oo qof muslim dhiigiina dhiiggiisa qof muslimoo shahaadateynka qiri oo tukan inaad dhiiggiisa daadiso xaraam buu kaa yahay sinaba xaraam buu kaaga yahay hantidiisa inaad qaadato igu xusan raalli kaaga ahayna sinaba xaraam buu kaaga yahay ka xurmati yowmikum maalintiinan haadaa oo kan ah siday xaaraam u tahay inaad maalinta waa maalin xurmo leh oo xaaraan ah fii shahrikum bishiinan oo bishan dilxijo ah oo maaragtay in la dagaalamo iyo in wax la sameeyaba ay xaaraam tahay fii beladikum beledkiinan oo maka ah xaramkan haadaa oo kan ah alaa dhagaysta hooyaay kullu shay-in wax kasta wax walba oo min amri ljaahiliyati islaamnimada wixii ka horreeyey umuuraheedii ihi taxta qadamii aniga labadayda lugood lugtayda hoosteeda oo mowduucun yaa la dhigay lugta hoosteeda la geliyey marka waxa lugta hoosteeda la geliyey waa wax kama soo qaad male waxaa ka mid a marka waxyaabaha jaahiliyada ee rasuulka maalinta uu hadalku ka dhigay dimaau ljaahiliyati wa dimaau ljaahiliyati islaamnimada ka hor wixii dhiig la kala galayna mowduucatun weeye waxba yaraatee dhiig oo la isu qabsanayo male wa inna awala damin dhiigka ugu horeeya oo adacu aan hadur ka soo qaaday oon lugta hoosteeda geliyey cagta hoosteeda geliyey waxaa ka mid a oo min dimaa'ina dhiigageenna ka mid a damu ibni rabiica ibni alxaarid ibni cabdilmutalib baa ka mid a ninkaas oo ay dileen hudayl wa kaana wuxuu ahaa mustardacan mid in la nuujiyo oo naas la siiya loo geeyay fii bani sacad reer bani sacad fa qatalathu hudaylun hudayl baa dishay marka ninkaas diyadiisa iyo dhiiggiisa waa hadur cid aan waxu sheeganayna male wey taas waa wixii dhiigga ku saabsanaa wa riba aljaahiliyati jaahiliyada wixii riba ahee laysku lahaana mowduucun isaguna waa mid dhul cagta hoosteeda la geliyey wa awalu riban ribada ugu horeysa oo adacu aan cagta hoosteeda geliyey oon wax kasoo qaad lahayni oo min ribaana ribooyinkii anaga qoyskaygu ay qaadan jireen riba cabdcabaas ibnu cabdilmutalib waay fa inahu ribadaasi mowduucun kulluhu dhammaantii waa hadur aan waxba laga soo qaadayn marka mabaadi'daas kasakow uu rasuulku maalintaa sheegay arrinta in hoosta laga xariiqo mudan waxa weeye mabaadi'da marka la sheegayo si ay dadku u qaataan waxaa lagu dabaqay oo lagu fuliyey rasuulka dadkii ugu dhowaa yaa lagu fuliyey maanta madaxda muslimiinta adduunka dhihi maaye madaxda muslimiintana dadka iyaga ugu dhow dembiba ma galan iyaga dembi ma galaan dadkay dili waxay rabaa waxaan eh, wax- waxyaabaha la xusuusta waxaa ka mid a eh, kii haaliga ahaa ee la halaagay ee ee qadaafi mar baa wiil isagu uu dhalay ee wiilashiisii faraha badnaa ka mid a yaa wuxuu aaday dalkan I- switzerland la yidhaahdo yuu fasax u aaday wuxuu watay marka dad badanoo shaqaala ah, nin u shaqeey ninkiiba wuxuu ku qoonsaday ma aqaanaba yuu xumeeyey marka dowladahaas waxay isku falayaa dhulkooda wixii dembi lagu galo ma- uma dulqaataane qofka way way u cadaalad falayaan arrintiibaa waxa weeyaan way xidheen wiilkii qadaafi bay xidheen wuxuu u gooyey xidhiirka dhannaabuu dowladdii u gooyey xidhiirkii buu u gooyey batroolkii buu yidhi yuu ka jaray waa kaasba intuu ku farxi lahaa oo dhehi lahaa wiilkayga dembiga uu galay waa in laga qaado rasuulkana waxa weeyaan wixii hadurka laga dhigayay qoyskiisa ayuu ka bilaabay ruuxii dhiiggiisa hadur laga dhigay koow wuxuu ahaa mid qoyskooda ah hantidii la baabi'iyey oo la ysku lahaa jaahiliyadiina waa tii adeerki waxaa rasuulku ka hadlay oo kale markuu intaas xoolo i- dhiig iyo maal iyo cirdi iyo sharaf markii uu meel saaray wuxuu yidhi haddana wuxuu ka dardaarmay haweenka maalintaas fattaqu llaaha alla ka cabsado fi nisaa'i haweenka uga cabsada haweenka yaan lagu xadgudbin waayo maxaa jira fa inakum idinku haddaad ragga tihiin akhadtumuuhunna haweenka waxaad ka soo qaadateen guryahoodii guriga hooyadoodii abbood baad ka soo kaxaysateen oo gurigiina ayaad keensateen biamaanati illaahi alla ammaanadiisa iyaad ku yaad ku keensateen meesha wastaxlaltum waxaad xalaashateen furuujahunna farjiyaashooda ayaad xalaashateen bikalimati illaahi ilaahay xukunkiisa ayaanad ku xalaashateen oo nikaax ah uu ilaahay idin xalaaleeyey walakum waxaad ku leedihiin haweenkum calayhinna waxaad ku leedihiin oo xaq aad ku leedihiin allaa yuuطi'na inaynan keenin furshakum gogashiinna axadan cid oo takrahuunahu aad necabtihiin gogashiinna inaan ruuxna ku seexinin oyna keenin gurigiinna ayna keenin fain facalna hadday yeelaan daalika fadrubuuhunna tuma darban tumid gayra mubarixin oon ahayn mid xun haddii haweenka loo gacan qaadina tumid xun ma hadday dembi galaan walahunna iyana waxay leeyihiin calaykum korkiina waxay ku leeyihiin risquhunna masruufkoodii wa kiswatuhunna iyo marashidoodii oo bilmacruufi si wanaag oo sida la yaqaano ah oon ka badbadina lahayn maaragtay cidhiidhina aan lahayn wuu sii wada rasuulku wuxuu yihi waqad taraktu anigu waxaan idinkaga tegay haddii aan tii rabbi ay ii timaado fiikum dhexdiina waxaan uga tegay maa shay baan uga tegay shaygaasoo lan tadilluu aydaan waddada xaqa ah ee islaamka aydan ka lumaynin bacdahu kaas dabadi in ictasamtum bihi haddii aad qabsataan haddii aad qabsataan aydaan lumaynin oo muxuu yahay waa kitaab allahi kitaabka ilaahay waa xadii saxiixu muslim baabu xajat lwidaac haddana wuu sii wado wuxuu ihi rasuulku sala allahu calayhi wasalama ayuha nnaasu dadow innahu sheekadu waxay tahay laa nabiya bacdii nabi aniga iga dambeeyaay ma jiro walaa ummata bacdakum ummad idinka idinka dambaysaana ma jirto alaa facbuduu rabbakum rabbigiina caabuda rabbigiin caabuda wasalluu tukada khamsakum shantiina salaadoodna tukada wasuumuu shahrakum bishiina ramadaanna sooma waadduu guta sakaata amwaalikum xoolihiinna sakadoodana bixiya tiibatan bihaa anfusukum idinkoo naftiinnu ay raalli ka tahay ilaan xoolo hadda aad ninna siisay maahane wataxujuuna beyta rabbikum rabbigiin beytkiisana u soo xajiya wa atiicuu wulaata amrikum nimanka amarkiinna haya taladiinna haya ee xukaamtiinna ana adeeca oo warkeeda yeela intiiba ay wax wanaag idin farayaan baa ku jirta eh tadkhuluu waxaad gelaysaan jannata rabbikum rabbigiina jannadiisa ayaad galaysaane intaana waxaa wariyay rawaahu ibnu jariir wabnu casaakir waxaa kaluu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam wa antum idinka tus'aluuna waa la idin weydiin doonaa aakhiro marka la tago iyo qiyaamo waa la idin weydiin doonaa cannii aniga xaggiina waa la idin weydiin doonaa oo idinku shuhadaa ullaahi baa tihiin e fam- famaa maxaad antum idinku qaa'iluuna dhihi doontaan qaaluu waxay dhaheen nashhadu waxaan ka markhaati furi doonaa annaka adigu qad ballaqta inaad gaadhsiisay fariintii rabbi uu kuu soo dhiibay inaadna soo gaadhsiisay wa addayta ammaanadii laguu soo dhiibayna aad gudatay wa nasaxta ummaddaadana aad waddada fiican ee khayrka ah u sheegtay u caddaysay u tilmaantay ku boorisay fa qaala wuxuu yidhi biasbucihi gacantiisii assabaabati ee murugsatada ah yarfacuhaa ila asamaa'i isaga oo kor u qaadaya wa yankutuhaa haddana hoosu soo dhigaya ilanaasi xagga dadka ugu soo leexinaya wuxuu yidhi allaahumma shhad allaahumma shhad allow markhaati ka ahow alaaa maraatin saddex jeer ayuu ayuu sidaa yidhi allow markhaati ka ahow inay ka markhaati fureen taana waxaa wariyey dambe imaam muslim wa kaana wuxuu ahaa alladii kii yasrukhu fi nnaasi dadka u qaylinayay oo dee makarafoon ma jiro ee dadka gaadhsiinaya wuxuu ahaa yasrukhu ku qaylinaya fi nnaasi dadka dhexdiisa biqowli rasuulillaahi rasuulka ilaahay hadalkiisa ninkii ku qowlay dadka ugu qaylinayay wa huwa bicarafa isagoo rasuulku carafo jooga wuxuu ahaa rabiicata ibnu umaya ibnu khalaf nin layidhaha rabiica ibnu umaya ibnu khalaf ninkaasuu ahaa nin cod dheer buu ahaa waxa weeye ninkaasuu ahaa ninkaas marka ilaahay maaragtay subxaana wa tacaala khaatimada ha noo wada suubiye ninkaas khaatimadii baa ka xumaatay ninkaas rasuulka warkiisa gaadhsiinaya dadka markii dambe waqtigii sayidina cumar wuu xumaaday khamraduu cabbi jiray markii dambena wuu cararay shaam buu u cararay wuu ridoobay diintuu ka baxay isagoo oon muslim ahayn buu dhintay walciyaadu billaah wa bacda an faraqa markii uu dhammeeyey annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama min ilqaa'i lkhudbati khudbadaas aqrinteeda markii uu dhammeeyey nasala calayhi waxaa kusoo degay qowluhu tacaala alla qowlkiisa ayaa kusoo degay oo ahaa alyowma maanta yaan akmaltu idin dhammaystiray lakum idinka diinakum diintiinna ayaan idin dhammaystiray wa atmamtu waxaan idiin taam yeelay calaykum idinka nicmatii aniga nicmadayda wa radiitum waxaan idinka raalli noqday lakum idinka alislaama islaamkan diinan diin ahaan idinka raalli noqday walamaa markii nasalad ay soo degtay uu rasuulku ku dul aqriyay dadkii bakaa cumaru cumar baa iska ooyey fa qaala lahu wuxuu ku yidhi annabiyu nabigu wuxuu ku yidhi maa yubkiika maxaa kaa oohinaya qaala cumar wuxuu yidhi abkaani waxaa iga oohiyey annaa annagu kunnaa waxaanu ahayn fii siyaadatin min diinina diinteeda way noo siyaadaysay maalin walba qur-aan cusqur-aan baa soo degay aayad cusub baa soo degay marka diintu way noo sii siyaadaysay fa amaa idaa kamula marba hadduu dhammaystirmay oo wuu dhammaystirmay la yidhi fa innahu arrintu waxay tahay lam yakmul shay-un weligii shay ma dhammaystirmin qadu weligii ilaa naqasa wuxuu bilaabi jiray inuu soo yaraado fa qaala rasuulku wuxuu ku yidhi sadaqta runbaad sheegtay intaana waxaa wariyay ibnu abi shayba wibnu jariir atabari undur tafsiir ibnu kathiir wa dural lmanhuur wa bacda alkhudbati khudbada kadib marka adana bilaalun bilaal ayaa aadaamay markuu khudbada dhameeyey rasuulku sala allahu caleyhi wasalam uma aqaama bilaal haddana wuu aqiimay fa sallaa wuu tukaday rasuulullaahi rasuulka fa sallaa wuxuu tukiyey dhe rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam binnaasi dadkii yu adduhra salaada duhur tukiyey oo gaaban oo laba ragcadooda uma haddana aqaama bilaal baa aqiimay fa salla alcasra casrka ayuu tukiyey oo iyaduna laba ah walam yusalli ma tukanin baynahumaa dhexdooda duhurka iyo casarka dhexdooda shay-an waxba sunan ma jiraan iyo nafli uma markaa kadib khudbadii iyo salaaddii u dhammeeyey rakiba haddana wuxuu koray hashiisii ayuu koray xataa ataa ilaa uu ka yimaado almowqifa meesha la istaago fa jacala wuxuu ka dhigay rasuulku batna naaqatihi hashiisa beerkeeda alqaswaa'a ila sakharaati xagga dhagxaanta xagga dhagxaanta waa asfalu jabali raxma jabaluraxma ma korin xaggeed- xaggiisa hoose ayuu joojiyey wa jacala wuxuu yeelay xamla almushaati xadhiggii hasha lagu hogaaminayana beyna yaday hortiisa lama kaxaynayaana waa la joojiyay way taagan tahay wastaqbala alqiblata xagga qibladana wuu u jeestay falam yazal rasuulka kama zuulin waaqifan mid taagan inuu yahay mid taagan intaa uu tuga- uu taagnaa wuu ducaynayay allana wuu xusayay iska taagni oo hadda la iska taagan yahay ma ah intaas waxa weeyaan alla ayuu wuu ducaynayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ducooyinka yaabka lehu ku duceeyena waxaa ka mid ahaa maalintaas sida uu qorayo ay kutubaha kale ay qorayaan sida asiir alxalabiya iyo allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wamin waswasati ashaytaani wamin waswasati sadri wamin shataati alumuuri wamin shari kulli wamin shari kulli dii sharin sharuh iyo waxyaaluhu ku duceeyey waxaa ka mid ahaa allahuma inii allahuma inaka tasmacu kalaamii wa taraa makaanii wa taclamu sirii wa calaaniyatii walaa yakfaa calayka shayun min amri ana albaa'is alfaqiir almustagiisu almustajiir alra- alwajilu almushfiq almuqiru almuctarifu bidanbih as'aluka mas'alata almiskiin waabtahilu ilayka ibtihaala almudnib aldaliil waadcuuka ducaa'i alkhaa'if aldariic man khafadat lahu raqabatuh wafaadat laka cibratu cibratuh wadalla laka jasaduh waraqma laka anfuh allaahuma laa tajcalnii biducaa'ika rabbii shaqiya wakun bii ra'uufan raxiima yaa khayra almas-uuliin wa yaa khayra almuctiin marka ducooyin badan oo dee taas oo kale ay ka mid yihiin ayuu rasuulku ku duceeyey ilaa uu gabalku ka dhaco wa arda marka haa wastaqbala alqiblata uma lam yazal kama zuulin waaqifan inuu taagan yahay xataa qarabat ishamsu ilaa ay qoraxdu ka dhacdo maqribna lama tukanayo maqrib iyo cisho waxaa lagu tukan doonaa musdalifa oo wadahabad ay ka tagto assufratu liilankii qaliilan wax yar xataa qaaba alqursu ilaa ay qoraxdu ka dhacdo si fiican markaasaa laga dhaqaaqay halkaasaa laga tegay oo musdelifo ayaa la aaday wa ardafa wuxuu fangeliyey oo xagga dambe saaray hashiisii usaama usaamat bni zayd wa dafaca wuxuu u dhaqaajiyey uu ka dha- waa laga dhaqaaqay meesha la yidhaahda mak- ee carafa xataa ataa ilaa uu ka yimaado rasuulku almusdelifa meesha musdelifa la yidhahda waa meel la yaqaani fa sallaa biha musdelifo wuxuu ku tukaday almaqriba waalcishaaa maqrib iyo cisho ayuu ku tukaday biaadaanin waaxidin hal aadaan iyo wa iqaamatayni iyo laba iqaamood laba aqiimid walam yas- walam yusabbix ma tukanin weeye tasbiixdu meeshan walam yusabbix ma tukanin baynahumaa dhexdooda shay-an wax salaad oo sunno ah ma tukanin uma markaa kadib idajaca wuu iska seexday rasuulku sala allahu calayhi wasalam xataa talaca alfajru ilaa waagu ka baryo fasalla alfajra salaadii subax ayuu tukaday xiina markii tabayana lahu subxu salaada subax ay caddaatay oo yani salaada subax ay gashay baa laga wadaa biaadaanin hal aadaan iyo wa iqaamatin iyo hal aqiimid ayuu ku tukaday uma markaa kadib rakiba wuxuu koray alqaswaa hashiisii xataa ataa ilaa uu ka yimaado almashcar alxaraam meesha mashcar xaraam uu ka yimaado fastaqbala alqiblata xagga qiblada ayuu u jeestay fadacaahu alla ayuu baryey wa kabarahu alla ayuu weyneeyo allah akbar buu yidhi wahallalahu laa ilaaha ila allah buu yidhi wawaxadahu wuu waxiday falam yazal kama zuulin waaqifan halkaa inuu taagan yahay isaga oo alla xusaya xata asfara jiddan ilaa aad iyo aad ay uga caddaato oy qoraxdu kasoo bixi gaadho halkaas fa dafaca wuxuu haddana ka dhaqaaqay min almusdelifati musdelifa ilaa minan xagga mina qabla an tatluca ashamsu inta ayna qoraxdu soo bixin wa ardafa markan wuxuu fangeliyey markii hore sow markii laga yimid carafa ilaa musdelifa usaame ayuu fangeliyey markan dambe ee laga dhaqaaqaya musdelifa ilaa meesha la yidhaahdo minana wuxuu fangeliyey alfadl ibnu cabaas wiil la yidhaahdo xataa ataa ilaa uu rasuulku ka soo gaadho badna muxasir waadiga muxasir la yidhaahdo oo u dhexeeya musdelifa iyo mino u dhexeeya fa xaraka qaliilan markaas wax yar buu orodsiiyey hasha waadi muxasarka waa meeshii lagu halaagay abraha marka marka la mari oo dhan waa la yaraha ordaa uma salaka wuxuu qaaday rasuulku aariiq alwusdaa wadada dhexe hadda wadooyinkaasoo dhan ma jiraan wadooyin kalaa jira laakiin waagaa wadooyin saddexaa jiri jiray tardhexe ayuu qaaday allatii wadadaasoo takhruju ka baxda cala aljamrati alkubraa jamrat alcaqiba alkubraa ka baxda halkaasay kasoo baxaysaa halkaasay fuuli xataa ataa ilaa uu ka yimaado rasuulku aljamra haarti jamradu waa haar waa buuryar haarti allatii haartaasoo cinda shajara geedka agtiisa ah hadda geed iyo waxay ma jiraan dhulkii oo dhan waa la dhisay wahiya jamradaasi ama haartaasi aljamratu alkubraa ama jamrat alcaqiba alkubra wax magacyo badan bay leedahay nafsaha weeye kaanad waxay ahaan jirtay cindaha agteeda shajaratun geed fii dalika azamaani waqtigaa uu rasuulku noolaa sala allahu caleyhi wasalam wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa jamrat alcaqabana waa lagu magacaabaa wa biljamrati aluulaana waa lagu magacaabaa wajamrat saas intaasoo magac bay leedahay faramaaha wuxuu ku tuuray faramaaha rasuulku wuxuu ku tuuray ama ku ganay buurtii bisabci xasayaatin toddoba quruurax ah quruurax yukabiru isagoo akbaaranayoo allahu akbar dhahaya maca kulli xashaatin quruurax kasta markuu u tuurayo oo minha toddobada ka mid a quruuraxaasina wuxuu la ekaa mila alxadfi mithla alxadfi dhagaxa finiinka la yidhaahdo ee ciyaalku isku finiinaan finiinka la yidhaahdo ayuu la ekaa xasa alxadfi midka finiinka quruuraxa ramaa wuu tuurtay min batni lwaadi dooxada barhtankeeda badnigu waa barhtankee ayuu ka tuurtay waa dhammaystay markaa rasuulku uma markaa kadib insarafa wuxuu rasuulku u gadoomay u aaday ilal manxari meesha xoolaha lagu gowraco fa naxara wuxuu gowracay halaathan wa sittiina badana saddex iyo lixdan halaad yuu biyadihi shariifati gacantii sharafta lahayd ku gowracay uma markaa kadib actaa seeftii lagu gowracayay wuxuu siiyey caliyan cali fa naxara calina wuxuu gowracay maa habara wixii hadhay wahiya sabcun wa halaahuuna badana cali intuu gowracayna waa saddex iyo toddobiyo soddon tamaama almi'ati saasay boqol ku noqdeen marka rasuulkuna sala allahu caleyhi wasalam madiine wuxuu ka keenay lixdan iyo saddex waxaan u malayn darsi hore waxaan lixdan iyo shan marka kaas waa qalad lixdan iyo saddex calina wuxuu yeman ka keenay soddon iyo toddoba markii la isku daray bay boqol isku noqdeen wa ashrakahu wuxuu la wadaajiyey cali rasuulku fii hadyihi xoolihiisii la gowracayay yuu la wadaajiyey uma markaa kadib amara rasuulku amarbu wuxuu ku bixiyey min kulli badanatin hal kasta oo gool aba bibidcatin cad in laga soo gooyo fa jucilat waxaa dharyo waaweyn baa jiray fa jucilat waxaa lagu kariyey ama waxaa lagu riday fa jucilat waxaa lagu riday ama la yeelay fii qidrin dhari weyn fa tubikat markaasaa la kariyey fa akalaa way cuneen rasuulka iyo cali sala allahu calayhi wasalam wa karama allahu wajahu min laxmihaa geelii hilibkeedii cadadkii laga soo gooyey yay wax ka cuneen wa sharibaa waxay cabbeen min maraqihaa maraqeedii ama fuudkeediina way cabbeen maraqna waa nidhaahnaa oo carabigii ah fuudna waa nidhaahnaa uma markaa kadib rakiba wuxuu koray haddana rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam hashiisa ayuu koray fa afaada ila lbeyti kacbada ayuu soo tawaafay tawaaful ifaada la yidhaahda tawaaful ifaada tawaafkii rukniga fa afaada ila lbeyti kacbada ayuu aaday fa sallaa bimakkata maka ayuu ku tukaday halkaas ayaa waxaa ku dhammaanaya xajkii oo dhan iyo cumradii halkaasay ku dhammaadeen fa ataa wuxuu yimid adugu waxaa hadhayaa dee almabiitu bimina oo loo soo laabanayo fa ataa wuxuu u yimid rasuulku sala allahu calayhi wasalam calaa bani cabdilmualib reer bani cabdilmutalib oo yasquuna waraabinaya dadka calaa zamzam ceelka biyaha ceel buu ahaaye dawliskii ku jira oo ceelasha oo dadka waraabinaya fa qaala wuxuu yidhi insacuu waraabiya oo wadaanta soo jiida bani cabdilmualib reer bani cabdilmualib oo wadaanta soo jiida falowlaa haddaanan ka yaabaynin an yaqlibakum unnaasu dadku inay idinka qaataan calaa siqaayatikum jagadan aad xaqa u hesheen oo ah inaad dadka waraabisaan lanasactu macakum wadaanta waan idinla soo jiidi lahaa waxaan ila soo jiidayn haddee waxay dhihi lahaan rasuulka miyaad naga xigtaan rasuulkuba wuu soo jiidayn nin walba markuu soo jiidi lahaa marka sayna taasi u dhicin yaana idinla soo jiidayna biyaha una siiya fanaawaluuhu waxay rasuulka u dhiibeen ay farta ka saareen gacanta ka saareen dalwan wadaan buuxda fa shariba minhu wuu ka cabay waa zamzamka waa laga dhargaa maxaa jira rasuulka wuxuu yidhi azamzamu libaa shuriba zamzam wixii loo cabo ayaa la helayaa taasna waa maalintii tobnaad maalintaa tobnaadna wuu khudbeeyey rasuulku sala allahu caleyhi wasalam maalintaa tobnaadna wuu khudbeeyey wa khataba wuu khudbeeyey annabiyu nabigu sala allahu caleyhi wasalam yowma annaxri maalinta xoolaha la gowraco caashiri dilxija bisha dilxija ay tobanka tahay aydan haddana xiina markii irtafaca duxaa barqin ay noqotay wa huwa calaa baqlatin isagoo rasuulku saaran calaa baqlatin baqal shahbaa'a oo giirgiiran giirgiiran giirgiiran waxaa laga wadaa bayaadun yatakhallaluhu sawaad waxaa isku dhafan caddaan iyo madow taasaa shahbaa la yidhaah markaas baqal buu fuushanaa wa caliyun isagoo markan cali markaan khudbadii hore waxaa hadalka gaadhsiinayay oo dadka gaadhsiinayay ninkii aan soo sheegnay ayaa dadka rasuulka hadalkiisa gaadhsiinayay oo ahaa ina umaya ibnu khalaf ahaa rabiica rabiica la dhihi jira rabiica ibnu umaya ibnu khalaf baa gaadhsiinayay laakiin maalintan tobnaad mikrofon ma jire waxaa rasuulka hadalkiisa dadka gaadhsiinaya cali wa caliyun calina yucabiru canhu rasuulka hadalka dadka ka gaadhsiinayo wannaasu dadku bayna qaa'imin mid taagan iyo waqaacidin mid fadhiya ay yihiin wa acaada wuxuu ku soo celiyey fii khudbatihi khudbadiisa haadihii oo tan ah wuxuu ku soo celiyey bacda maa shay qaar ka mid a kaana uu ahaa alqaahu amsi shalay khudbadii uu jeediyey qaar ka mid a ayuu ku soo celiyey qaar ka mid ah ayuu ku soo celiyey marka in sha allahu tacaala darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allah wasalam calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam